إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sagaal jabhadood ayaa u midoobay sidii ay xididada ugu siibi lahaayeen dowladda itoobiya dowladda federaalka ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay uga cabanayso filimaantii taxanaha ahaa ee saa'a maa yaxkumuun iyadoona dhanka kale iska indhatiraysa xaqiiqooyinka iyo caddaymaha waxa lagu heesto ee filimaanta lagu soo bandhigay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro kala duwan ku qaaday fadhiisamayaal shisheeyaha iyo dowladda federaalku ku leeyihiin gobollo dhowr ah oo ka mid ah dalka shil sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay waddo ka baxda magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay xabashidu haysato salaad roobdoon ah ayaa laga dukaday qaar ka mid ah deegaanada wilaayadda islaamiga ah ee gedo waxaa shabeellaha hoose ka dhacay kulan muhiim ah oo dhex maray laba beelood oo midood lagu lahaa diyo dowra diini ah ayaa loo qabtay xirfadleyda ku shaqaysta mootooyinka ee ku nool degmada jamaame ee wilaayadda jubbooyinka warka dibaddana wafdi ka socda yahuudda deggan maraykanka ayaa dhowaan booqday dalka sacuudiga u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan sagaal jabhadood ayaa u midoobay sidii ay xididada ugu siibi lahaayeen dowladda itoobiya cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan inoo faahfaahinaya dagaalada xooggan ee ka socda waddanka itoobiya ayaa yeeshay weji cusub oo sabab u noqon kara dagaalo hor leh oo lagu hoobta islamarkaana daba dheeraada xilli xukuumadda abiy ay la daalaadhacayso dagaalka ay kula jirto kooxda t b lf ayaa haddana waxaa la soo warinayaa in sagaal kooxood oo hor leh ay bilaabeen guluf colaadeed oo ka dhan ah dowladda federaalka itoobiya sagaalka kooxood oo ay ka mid tahay t b l f iyo laba jabhadood oo ka tirsan ciidamada xoreynta oromada ee o l f ayaa saxiixday heshiis ka dhanna habeey isbahaysigan oo lagu magacaabo united front of ethoopia federalist and confederalist forces ayaa isku raacay inay samaystaan isbahaysi ka dhan ah maamulka ra-iisul wasaare abiy axmed arrintan ayaana cadaadis hor leh saaraysa abiy iyadoo ay mucaaradku ku sii siqayaan caasimada goobta uu heshiiska ka dhacay oo ah magaalada washington ee dalka maraykanka ayaa abuuri karta shaki hor leh oo soo kala dhexgala xukuumadda abey iyo midda maraykanka maadaama markii hore uu abey aaminsanaa in t b lf ay caawinaad toos ah ka helayaan washington dowladda itoobiya oo ka jawaabaysa isbahaysiga cusub ayaa sheegtay inay ka hortagi doonto islamarkaana ay difaacan doonto deegaanada ay ka xukunto waddanka si kastaba dagaalada sokeeye ee ka socda itoobiya ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya iyadoona caalamka ay isha ku wada hayaan arrinta sida aadka ah loo wada sugayo ayaa ah waxaa dhici kara haddii ay kooxahan weeraraan caasimadda waddankaas ee adis ababa dowladda federaalka ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay uga cabanayso filimaantii taxanaha ahaa ee saa'a maa yaxkumuun iyadoona dhanka kale iska indhatiraysa xaqiiqooyinka iyo caddaymaha waxa lagu heesto ee filimaanta lagu soo bandhigay warkan waxaa inoola diyaara haashim cabdinaasir dowladda federaalka ayaa habeenkii xalay si ay carab ku dheehan tahay uga hadashay taxanayaasha saa'a maa yaxkumuun ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab wasaaradda awqaafta oo uu farmaajo u wakiishay ka hadalka taxanayaasha saamaynta lahaa ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay ku muujinayso in filimaantaani ka dhignaayeen duulaan lagu soo qaaday wasiirka wasaaraddan oo ka mid ahaa dadkii taxanayaasha lagu soo qaatay isagoo sheegaya in dastuurka uu badiil ka noqon karo diinta islaamka ayaa awoodi waayey inuu si toosa ula hadlo saxaafadda wuxuuna ku gaabsaday qoraal kooban war saxaafadeedka kama hadlin caddaymaha muuqaalka iyo qoraalka isugu jira ee filimka lagu soo qaatay kuwaas oo shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ku dhaqanto sharci shisheeye qoray iyo xeerar duminaya diinta islaamka wasaaraddu waxay sheegtay oo keliya inay shar u qaban doonto wadaadadeeda kuwaas oo iyaguba qudhooda filimka ku jiray lana arkayay iyagoo xumaan walba u bannaynaya dowladda federaalka taxanayaasha saa ama yaxkumuun ayaa saameyn weyn ku reebay soomaalida waxaana aad u badan dadka ka mahad celiyey ee sheegaya inay ka heleen macluumaad ay ku qaadan karaan go'aan ku saabsan caqiidadooda iyo cidda ay la safanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro kala duwan ku qaaday fariisamayaal shisheeyaha iyo dowladda federaalku ku leeyihiin gobollo dhowr ah oo ka mid ah dalka haddii aan ku bilowno banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay gelinkii dambe ee shalay deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ku dileen cusmaan tagna oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka dhanka geda waxay mujaahidiintu xalay weerar qarax loo adeegsaday la beegsadeen guri uu magaalada baardheere ka degan yahay maareeyaha garoonka baardheere sida ay wararku tilmaamayaanna waa uu ka badbaaday weerarkaasi maareeyuhu laakiin waxaa khasaare la gaarsiiyey istaafkiisa dhanka shabeellaha hoose haddii aan eegno ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaallo saf ah ku qaadeen saddex fariisin oo ciidamada dowladda federaalku kaga sugan yihiin magaalada marka waxaana dagaaladaasi ku dhintay laba askari halka ay ku dhaawacmeen labo kale isla shabeellaha hoose waxay mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalka ee bundada weyn ee degmada jannaale shil sababay dhimashay oo dhaawac ayaa ka dhacay waddo ka baxda magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ay xabashidu haysato faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya cali aadan xasan wararka naga soo gaaraya dhulka soomaali galbeed ayaa waxay sheegayeen in uu shil gaari ka dhacay waddada xidhiidhisa magaalooyinka jigjiga iyo togwa jaale inta la xaqiijiyey waxaa shilkan ku dhintay laba ruux halka ay ku dhaawacmeen laba kale qaar ka mid ah dadkii shilka ka badbaaday ayaa sheegay in gaariga shilka galay uu xawaare sare ku socday uuna ka baxay waddada laamiga islamarkaana uu dhowr jeer iska dabarugmaday dadka dhintay ayaa laga soo hoosbixiyey gaariga iyagoona kuwa dhaawacmay ay ka jajabeen xubnaha kuwaas oo la dhigay isbitaal waddada u dhexaysa jigjiga iyo wajaale ayaa waxaa inta badan ka dhaca shilal gaadiidka shilaalka galena waxaa ka mid ah kuwo ay kaxeeyaan daruullo itoobiyaan ah oo qaarkood khamri cabsan salaad roobdoon ah ayaa laga dukaday qaar ka mid ah deegaanada wilaayada islaamiga ah ee gedo maxamed ciise ayaa warkan inoo faahfaahinaya guud ahaan iyadoo ka jirto qayba ka mid ah gobollada dalka roob la-aan sanadkan ee deerta ayaa waxaa wilaayada islaamiga ee gedo laga tukaday salaada roobdoonka fagaaro weyn oo ku yaala degmada alcadda ee wilaayada islaamiga ee gedo ayaa waxaa shalay lagu tukaday laba rakcadood oo ah salaada roobdoonka dad aad u fara badan oo isugu jira rag iyo dumar ayaa isugu soo baxay fagaaraha si ay u tukadaan salaada una baryaan allah subxaanahu wa tacaala wahaa naxnu alyowm qad kharajnaa waxadarnaa fi hada asaciid mustakfiriina ila allahi wataa'ibiin wamustagiifiin nashkuu ila allahi jadba diyaarina wanabsuda ilayhi xaajaatina mutadariciina wamubtahiliin narfacu ilayhi akufa adaraaca ونرجو منهم الرحمة والغيث أمة الإسلام ندعو الله أن يتقبل منا دعاءنا فأمنوا لعل الله يرحمنا وحولوا أرديتكم تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم deegaano badan oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah gado ayaa lagu tukaday salaadan robdoonka iyadoo guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah laga tukanayo salaada robdoonka si Allah loo baryo loona helo Allah raxmadiisa waxaa shabeellaha hoose ka dhacay kulan muhiim ah oo dhex maray laba beelood oo midood lagu lahaa diyo sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed cali aadan munaasabadan oo ka dhacday qaybo ka mida wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa waxaa diyo cafis ah ku kala gaaray beesha tunni iyo beesha seemo biyamaal oo wadadega gobolka shabeellaha hoose beesha tunni ayaa diyo boqol halaad oo geel ah u cafisay beesha seemo biyamaal oo degta gobolka shabeellaha hoose waxayna ku cafiyeen maxkamadda islaamiga ah horteeda ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay suldaanka beesha tunni suldaan aadan isagoona faahfaahiyey ujeedka loo qabtay gogashan jalsada waxay ku saabsan tahay beesha tunni iyo beesha direed gaar ahaan jufo la yidhaahdo seema ama saakuy oo biimaal ku abtirsata oo annaga waxna dhexmareen beeshaasoo beesha saakuy la yidhaahdo ay naga dileen wiil beesha tunniya ka mid ah wiilkaasna shareecada la waafajiyey oo naloo xukumay boqol halaadoo geela intaas kadibna aan u cafinay ayay ku saabsan tahay kulanka walaayadana goobjoog bay ka tahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nagu addoonsaday in qofkii qof dila in la dilo amba in la cafiyo amba in diyo laga qaato marka maanta insha allahu raxmaan ilaahay wuxuu na waafajiyey in jufadaasi aan u cafino dhiiggaasi lagu lahaa amba boqolka halaadoo geel lagu lahaa aan u cafino iyadoo ay taagan yihiin awliyaa udamka waxaan halkan ka caddaynaynaa in walaalahaasi aan u cafinay diyadaasi anigoo ku hadlaya suldaanka guud beesha tunni waxaana cafiyey aniga ma cafinin waxaana cafiyey dadkii xaqa u lahaa oo leeyahay udimka ah waxaa sidoo kale hadlay ninka wax dilay walaalkiis isagoona beesha tunni uga mahadceliyey diyada ay u cafisay bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah cabdi maxamed barrow ah qolada wax dishi anigoo ka mid ah walaalkay abuukar maxamed barrow aa ninka cid reer tunni ah dhibaato u geysay ree cusmaan cidda la dhahaayo annagoo nagula xukumay boqol halaad oo geel ah walaalahan kheyr allaha siiyo waxay noo cafiyeen boqolkii halaad oo geelka ahaay ay noo cafiyeen maxkamada islaamiga horteeda baaraka allah fiikum saas reetuniyaa noo cafiyey reetuniyaa noo cafiyey aada iyo aad ay ugu mahadsan yihiin ilaahay ka soko ay umahadsan yihiin annagana waxaana la dhahaa seema biimaal ayaana la dhahaa qolada wax loo cafiyey seema biimaal waayo maxkamada sharafta le horteeda ayna nooga cafiyeen wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka jirta kala dambeyn iyo ciddii qof ku xadgudubta oo la horgeeyo shareecada islaamka taas beddelkeeda goobaha ay maamulaan shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa waxaa raqiis ka ah dhiigga inay wax ka qabtaanna iska badaaya iyaga ayaa si bareer ah u laynaya qeybaha kala duwan ee bulshada dowra diini ah ayaa loo qabtay xirfadleyda ku shaqaysta mootooyinka ee ku nool degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka zakariya cumar ayaa warkan inoo akhrinaya dowradan oo socotay muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey mootoleyda ku dhaqan degmada jamaam ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka dowradan ayaa waxaa ka faa'iidaystay rag ay tiradoodu gaarayso konton kuwaas oo muddada ay socotay ku qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah haddaba waa kuwanaa qaar ka mid ah mootoleydii loo soo xiray dowradan oo uga warramay warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waxyaabaha ay ka faa'iidaysteen muddada ay u soconaysay dowrada iyagoona ugu baaqay maamulka islaamiga ah in dowraadka nuucan oo kale ah loo soo celceliyo anigu waa cabdifataax qaasim halkan waxaan ka sheegayaa dooro noola qabtay muddo saddex maalmood ah oo ka dhacday degmada jamaame waxayna dowradaas ku saabsaneed saddex afar afar mawduuc oo kale ah towxiidka uu uga horreeyey iyo cilmiga iyo akhlaaqda iyo salaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku qaadinay duuli saddex maalmood noo socotay meesha margiska walaalaha muslimiinta oo dacwada ah ayaa meesha noogu qabtay si aad iyo aad bay noo soo dhoweeyeen waxaan ku qaadanay towxiidkaan ku qaadanay salaadii aan ku qaadanay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan iyagana ilaahay kheyr ha ka siiyo ilaahay ha ka awaalmariyo ilaahay subxaanahu watacala iyagana waxaan kalena miisaankooda ilaahay ou kabo iyagana kheyr allah siiyo waxbarasha dadkii ku anfacna ilaahay ha naga dhigo wajazaakum allahu khayr degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa laga dareemayaa horumar dhanka waxbarashada ah iyadoona dowraadka noocan ah loo qabto bulshada qeybaheeda kala duwan taas oo ujeedkeeda uu yahay in sare loogu qaado heerka aqoonta diineed bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan iminkana warka dibadda wafdi ka socda yahuudda deggan maraykanka ayaa dhowaan booqday dalka sacuudiga warbaahinta yahuudda ayaa sheegtay in dhowaan wafdi ka kooban labaatan hogaamiye oo yahuud ah oo ka soo kicitimay dalka maraykanka ay booqasho ku tageen waddanka sacuudiga waxayna kulamo la qaateen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka magaalada riyaad oo ay ku jiraan ugu yaraan lix wasiir iyo xubno ka tirsan qoyska boqortooyada booqashada wafdiga yahuudda ayaa ku timid codsi iyo martiqaad uu fidiye maamulka sacuudiga arrintan oo uu gadaal ka riixayay maamulka dalka maraykanka waxaana tani ay ka dambeysay kadib markii wufuud yahuud ah ay booqasho dhowr ah ku tageen imaaraadka kuna heshiiyeen inay garab u yihiin yahuudda ganacsadaha yahuudiga ah ee u dhashay maraykanka fail rosin oo ka mid ahaa ka qaybgalayaasha booqashada ayaa yidhi sacuudigu waxay muwaadiniintooda u diyaarinayaan sidii ay caado ula yeelan lahaayeen israa'il waxayna u arkaan inay tahay arrin ay ku heli karaan quwad goboleed oo ay isaga difaacayaan iiraan oo ah cadowga ayuu yidhi isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi lama yaabi doono haddii aan arko siday isugu milmaan sacuudiga iyo israa'il bilaha ama sannadka soo socda wargeysku wuxuu tilmaamay in rawsin oo ah saaxiibka gaarka ah ee ra-iisul wasaarihii hore ee yahuudda benyamin netanyahu uu yidhi boqortooyadu waxay qaaday tillaabooyin yaryar oo ah sida inay hawada u furto duulimaadyada ganacsiga yahuudda nooc kastaba waxa uu sidoo kale ku andacooday in riyaad ay wadahadallo qarsoodi ah la yeelatay washington si ay ugu biirto heshiisyada caadiyeynta ah iyo inay la-aantayna aysan boqortooyadu socon karin si ay ula mid noqoto imaaraadka iyo baxrayn ayuu yidhi ganacsadahan yahuudiga ah ayaa wuxuu sheegay in sacuudigu aanu hadda wixii ka dambeeya shuruud ka xiro doonin arrimaha falastiin warkii aad kala socoteen idaacadda islaamka ah ee alfurqaanna waa nagayntaa